waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a waxaadna haatan haatan kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sabtidii shalay ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu doortay hoggaanka ururka suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo ayaa mar kale loo doortay xogayaha guud iyadoo guddoomiyena loo doortay abaadir cabdulqaadir cilmi maalin ka hor ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay magacii ururka ee ahaa nusoj u beddeleen fisoj oo noqonaya isutagga saxafiyiinta soomaaliyeed haddaba shirweynahaasi doorashada dhacday waxqabadka laga sugayo haddii ay jiraan wax la taaban karo oo uu hoggaanka ururku ku tallaabsaday saddexdii sano ee uu xilka hayay ayaannu ku eegaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah maxamed ibraahim macalimo oo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ahaa xogayaha ururka shalayna mar kale loo doortay isla xilkaasi qaar ka mida weriyayaasha soomaaliyeed oo qadka soo geli doona ayaa iyaguna xoghayaha su'aalo weydiin doona maxamed marka hore soo dhowow ugu horrayntii bal warbixin kooban naga sii shirkan muqdisho idinku qabsoomay aad iyo aad aad u mahadsan tahay walaal saddexdii cisho u dambeysay magaalada muqdisho waxaa ka socday shirweynaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed saddexdii sanaba mar ayaa la qabtaa oo hogaanka lagu doortaa marka waxay ahayd munaasabadii taa ahayd ee saddexda sano laisugu imaanayey oo dib loogu eegayey siyaasadda ururka suxufiyiinta siduu ku shaqaynayey istraatiijiyadii haddii wax laga bedelayo haddii dastuurka qodobo ka mid a dib loo eegayo waxaasoo dhan ayaa maaragtay laga wada hadlaa iyo dhammaan arrimaha masiiriga ah sidoo kale arrimaha la xidhiira maaliyadda la xisaabtanka qeybo u qaabilsanayaa jira oo dhegaysta dhammaan warbixinadii la xidhiira xagga maaliyadda sidoo kale maaragtay waxaa fursad sanadkan aan u helnay in laga hadlo arrin ku saabsan oo ugubnagu ahayd oo markii ugu horreysay wariyaashu ay samaysteen in labaatan qodob ay isku raaceen oo ah somali journalist code of conduct ama anshaxa saxaafadda soomaaliyeed oo ah qodobo aasaasi ah oo maaragtay lama taabtaana oo qodobadaasoo ah mabaadi'da guud ee aasaasiga ee suxufiyiinta caalamka o dhan ay qabaan marka guud ahaanba xilligii shirkan uu socday ayaa ay fursad noqotay in laga wada hadlo marka shirka guud ahaan arrimahaas uu la xiriiray iyo doorashada dabcan ee hogaanka cusub ee saddexda sano ee lasoo maaragtay soo socotaa dabcan ma sahlana in wariyayaal laga keeno gobollada waddanku uu ka kooban yahay oo magaalada muqdisho la isugu keeno arrintaa sidee idinkugu suurta gashay yaase idinka caawiyey aad iyo aad runtii waxaad og tahay saddex sano ka hor markii annagu aan doorashadii kusoo baxnay waxay ahayd mid maaragtay deyn badan loo galay oo maaragtay wakti badan lagu lumiyey dhibaato fara badan ay ka taagneed oo xagga maaragtay aad loogu dhaleecoobay maaragtay arrimihii iyo qabanqaabadii marka si aan waay aragnimada annagoo ka faa'iidaysanayna ayaa waxa aan maaragtay door bidnay inaan saaxiibada aan wada shaqaynta la leenahay inaan ka codsanno inay naga taageeraan shirweynaha nasiib wanaag maaragtay wixii aan filaynay oo dhan nooma ay suura gelin laakiin waxaa noo suura gashay inaan awoodno oo caawinaad aan ka helnay saaxiibada wada shaqaynta aan leenahay inaan ugu dambeyntii ku guulaysano in konton weriye aan ka keenno guud ahaan gobolada maaragtay imaamul goboleedyada dalka oo dhan toddobaatan iyo toddoba weriye ayaa waxay ka qayb gashay doorashadaasi shalay ka qayb gashay muxuu ahaa arrimaha codaynta marka howl socotay ahayd waana maaragtay shaqadaa shaqa horey loo qabtay oo aan ka baaraan degnay noqotay marka ma jirin cid gaar oo si gaaran ugu caawiso ama dawlad ka tirsan ama hay-ad kaloo hadda aan gaar maaragtay kuwa wada shaqaynta aan la leenahay aanan ahayn waayahay aad baad u mahadsan tahay su-aalo fara badan baa noo harsan waan isku soo laaban doonaa laakiin waxaan jaleecayaa qadka telefoonka waxaan filayaa in weriye jooga magaalada muqdisho aan iraahde magaalada beledweyne uu qadka ku jiro walaal hadday aad maqlayso adigoo magacaaga ku bilaabaya wixii su-aala oo aad doonayso inaad weydiiso xogayaha guud ee ururka ama isutagga weriyayaasha soomaaliyeed waad weydiin kartaa magacaygu waa cabdirasaaq axmed xuseen waxaan joogaa magaalada beledweyne run ahaantii waxaan raba inaan weydiiyo xogayaha wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wardoonayaasha waxay la kulmaan dhibaatooyin loo geysto gaar ahaan xafiisyada maamulka dawladda mar kastana waxay u fudud yihiin ama waxay u dilcan yihiin in mas-uulka ama dadka warka laga sheego la xiro marka labadii sane haddii ugu dambeeyey boqolaal weriye ayaa la dhibaateeyey ururka saxafiyiinta cambaareyn mooyaane wax kaleeto oo waddo kaleeto oo sharciya oo dadkaasi looga qaban karaa ma mas-uuliyiinta dawladda ahaatee ma u haysaa midda kale waxaan rabaa inaan weydiiyo xogeyaha ururka saxafiyiinta magaalada muqdisho ayuu joogaa anigana beledweyne ayaan joogaa marka xafiiska nusej muqdisho oo keliya ama wariyaasha muqdisho bas miyuu shaqeeyaa aawa goboladii dalka xafiisyadii ay ka furan lahaayeen oo muddo dhowr sanaa hadda uu dhisan yahay hal xafiisna hadda oon beledweyne iyo deegaanada hirshabelle kuma laha marka taasna maxaa sababa labadaas suaal ayaan rab inaa weydiiyo aad iyo aad runtii horta cabdirasaaq waa runtii wariyaasha soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayay qabaan markay timaado xariga waxaa jira maaragtay handadaado qaar maaragtay cabsigelin waxaasoo dhan way jiraan oo waa ku raacsanayo waxa uu sheegayo laakiin runtii annagu keliya cabaarayn ma qabane waxaan ka shaqaynaa wariyaashaas siday u heli lahaayeen qareeno difaaca oo waxaa hadda ugu dambeeya magaalada muqdisho lagu xiray cali aadan muuminon maaragtay qareen u qabanay oo aan ka shaqaynay sidii hawsha maaragtay loo difaaci lahaa oo sharciga hortiisaan ku difaacnay kuwa maaragtay saaxiibadeena ee dhaawacmay ayaan u gurmanaa kuwa maaragtay sidaas oo kale ee la xiray qaar baa waxaa soo xustaa habeen madow xilli habeen bara laga soo sii daayey godka jilco kadib cadaadis iyo maaragtay aan aan aan aan aan dadkii mas-uuliyiinta ahaa xilliga aan la galnay guud ahaan hawshu ma fududa waa runta laakiin intii karaankeenna waxaan isleenahay waa qabanay waxaanan u aragnaa maaragtay su-aalaha noocan oo kale inay dhiirigelin noo yihiin inaan xusuusno inaan hawsheenii aan u taagnaano aada iyo aadaan ugu mahadsan tahay su-aasha labaad oo ahayd xafiisyadiinu kuma baahin weli si guud uguma baahin gobolada dalka waxaan aada uga shaqaynaynay maaragtay inaan wada shaqayn aan la yeelano dhammaan dowlad goboleedyadu hadday ahaan lahayn hadday ahaan lahayn gobolada meelaha hadda u sheegayna waxaan u tagnay tababaro oo aan beledweynaan u tagnay jowhar aan u tagnay weliba ku noqnoqonay meelaha qaarkood laakiin xafiisyada furitaankooda hal uun ma maaragtay nooma suuragelin inaan magaalo walba ka furno magaalada jowhar maaragtay xubin mas-uulka ayaa noo joogtay magaalada beledweyne cabdi macalin oo maaragtay kamid a mas-uuliyiinta sare golaha sare urka suxufiyiinta joogay laakiin xafiis gaara runtii wey kuma lahayn waxaan rajaynaynaa waxaana ugu wacan waa un arrimo dhaqaale la xiriira ila sababto xafiis markaa furto maintainance iyo sii wadid iyo dhaqaalo u baahan yahay waa tala fiican waa raadinaynaa inaan xafiisyo ka wada furno dhammaan laakiin waxaa jira wada shaqayn urro waaweyn oo aan leenahay oo runtii aan wada shaqaynay marka wax badanaa jiro waxaana rajaynaya gobolada kulan inay heerkaa gaaraan oo maamullo waaweyn ay dhistaan waa yahay dabcan weriyaal kalebaa qadka ku jira intaanan u gudbin waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo dabcan hadda waktigiibaa dhammaaday maamulka ururka magacii waa la bedelay maamul cusubna waa lasoo doortay inkastoo adiga dib laguu doortay muddadii aad joogteen oo aad shaqaynayseen ma jiraan waxyaabo hadda aad noo sheegi karto aad nala wadaagi karto oo waaweyn oo ururku uu ku guulaystay inuu qabto oo aad ku faani karto markii anagu aan qabanayna waxaan ka bilownay meel cidla ah xitaa ururku xafiis ma lahayn boorsho keliya nin ku watay muddo sanado aada u fara badnayd marka magaalada muqdisho aan joogna xitaa xafiis kuma lahayn waxaan bilownay inaan xafiis u samayno oo aan maaragtay xafiis bilowno wariyaashu hadda waxay leeyihiin meel ay yimaadaan dad baa ka shaqeeya hawlaa ka socoto qof kastoo soomaaliyeed maanta yimaada wuu ku qancaya marka taas lafteedu waxay ka mid tahay maaragtay waxqabadkii meela aan weligeed la tegin oo tababaro aanan weligood looga fekerin in xitaa laga sameeyo sida tusaale ahaan tiekl way ka mid tahay ayaa dad mas-uuliyiina oo oo ka tirsan muxuu ahaa nusoj oo hogaaminayay madaxa tababarada faarax cumar nuur iyo dad lamida oo maaragtay khubaro ah oo yaqaana arrimaha saxaafadda intay baxeen ay jowhar tageen ay garawa tageen ayay gaalkacyo tageen ayay cadaado tageen gulceel iyo dhusumareed tageen tageen beledweyne iyo jowhar tageen maaragtay xudur iyo baydhaba tageen maaragtay kismaayo marka waxaan rajaynaynaa gobolla aanan tegin on eed ku leenahay sida gobolka gada waa jira laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay waa ku soconay duruufaha iyo yaa noo saamixi kari waayey waa ka raaligelinay weliba maaragtay ergadii halkaa ka timid waxaana rajaynaynaa waktiyada soo socda meelaha aan banitaari doono inay ka mid noqon doonto haddii ee baydmo waad mahadsan tahay qadka waxaa ku jira weriye kale oo jooga magaalada muqdisho haddii aad maqlayso bal magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto ee aad doonaysa inaad xogeyaha weydiiso kusoo dhawow jaxfer aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cumar maxamed soomane waxaan ka mid ahay wariyaasha telefishinka universal jooga magaalada muqdisho waxaan aada usoo dhaweynayaa waan u hambalyeynayaa xogeyaha ururka saxafiyiinta mudane maxamed ibraahim macalimow oo mar kale dib loo soo doortay su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay waxaa aada u kala durugsan oo meel fog kala tegay wariyaashii soomaaliyeed oo xitaa markii dib loo soo doortay macalimiin qaarkood ay soo baxday in ay weli muujinayaan in ay mucaaradsan yihiin ururkan saddexdii sano ee lasoo dhaafay iyo saddexda sano oo iminka uu dib usoo do- loo soo doortay maxamed ibraahim macalim oo maxaa uga qorshaysan inuu isu keeno wariyaasha soomaaliyeed oo aada u muuqato in ay ku kala tegeen sida siyaasiyiinta ay siyaasada u kala durugsantay oo kale waa waa mahadsan tahay aada iyo aada u mahadsan yahay cumar maxamed soomane wariyaal kala tagsan ma jiraan runtii wariyaasha soomaaliyeed way midaysan yihiin maanta waxaan is oran karaa maaragtay shaksiyaad gaara ama qof oo maaragtay wax tabanaya ama markaa wax doonaya dunidana maaragtay dad iswada raacsan oo boqol kiiba boqol meel isu raacsan ma jiraan laakiin wariyaasha soomaaliyeed waa kuwa meel walba isaga yimid masiirkooda ka hadlaya marka waxaan aaminsannahay in markay timaado arrimaha midnimada wariyaashu aan wax weyn ka qabanay waana sii wadi doonaa ilaa aan gaarno heer qof walba maaragtay uu fikirkiisa la dhagaysto annagu ma diidanin in nala dhaliilo sababtoo ah hawl baan qaadnay nin xil qaaday eed qaad in nala eedeeyo waa rabnaa annagu waxaan sheegaynaa inaan taageersan nahay oo aan u ololeynayno oo aan u codaynayno oo aan u qareemayno xorriyadda madax banaanida hadalka marka inaan annagii sidaa maaragtay u halgamaynay inaan annaga dhibsanno qof wax inaga sheegay ma jirto marka waa soo dhaweynaa xitaa qaarkood kuwa nacna mucaarado ee nahambalyeeya ee facebookyada kusoo qora ee ma jirin annagoo lama arkin annagoo u jawaabayna weliba qaarkood intaan la xiriirnaan u hambalyaynaa qaarba waxaan dhahnaa warniyo waa nala joogtay maxaad maaragtay noogu iman weyso talada haddaad hayso aad noogu sheegi weyso wariyaasha soomaaliyeed sidii ay ahaan jireen iyo maanta sida ay yihiin iyo sida ay isugu duwan yihiin wariyaal soomaaliyeeda caawinaya agoomakii maaragtay dadkii wariyaasha ah oo le maxaan u qabanay wariyaal soomaaliyeeda dad dhaawac lacag u ururiyay xitaa waxaan joognaa heeraan ka maarano in ajnabi iyo hay-adaha caalami ay wax hasiiyaan ogayaha maxaa uga qorshaysan in la kordhiyo xirfada aqoonta wariyaasha soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyey aada u moodo inay soo baxeen wariyaal aan xirfad iyo aqoon buuxda u lahayn mihinada warbaahinta isagana macalin uu dhowr jeer uu kaga hadlay kulamo uu kaga qeybgelayo shirarka warbaahinta ku kordhinayo xirfadda la siinayo aqoonta loo kordhinayo wariyaasha soomaaliyeed jiraan qorshayaal midaysan saddexda sano ee soo socota oo lagu waayi doono weriye lagu dhaliilayo hadal uu ka sheegay warbaahinta ama aad baad u mahadsan tahay macalimu su-aal waa su-aal muhiima dabcan oo in badanna soo noqnoqotay runtii inta saxafi uu shaqaynayo ama inta bini aadam uu shaqaynayo qof maaragtay xeretiraar sameeya ama qalab sameeya waa jiri doonaa tol wada quman cid helaysaa ma jirto tod tol wada quman ninkii doonaa tol la-aan buu dhexlaa qof maaragtay qalloocan waa la heli doonaa laakiin waxaan aaminsannahay in wax weyn ay iska bedeli doonaan anshaxa sababtoo ah hadda markii ugu horreysay ayaan isku raacnay qodobo labaatan qodob oo anshaxa saxaafadda wariyaashu ay leeyihiin oo tilmaamaya si cad wariyuhu waxa uu maaragtay waxyaabaha looga baahan yahay marka tababarada maaragtay waa sii baahin doonaa laakiin waxaa aad muhiima in la xuso maanta in wariyaashii berigii hore dagaalo sokeeyaa waddanka ka jiray jaamacada ma jirin qofku maaragtay afkahanimadiisa ayuu kusoo geli jiray maaragtay saxaafadda laakiin hadda wariyaasha dhalinyarada waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa oo aan arkayba aan aad ula yaabay in qaarkood intay jaamacado dhigtaan qaarna shaqeeyaan oo dad arday ah oo hadda soo baxaya oo aqoon leh oo research iyo maaragtay baxti samaynaya oo aqoontooda kordhinaya inay hadda jiraan waxaa sidoo kale aan aad u bogaadinaya dadka wariyaasha soomaaliyeed waa la iska dhaleeceeya laakiin mararka qaarkood markaad tagto xudur aad tagto ama aad tagto cadaado ayaa waxaad ku arkaysaa weriye soomaaliyeed oon tababar helin oo inta camera qaatay wax isaga soo duuba ididgareeya isaga codkii sameeya qoraalkii sameeya usoo dira station marka ninka intaada is abaabulay oo maaragtay kartida noocaas muujiyay in la dhaliilo maaha wuxuu u baahan yahay in la dhiirigeliyo o aqoontiisa iyo waxa uu bartay lagu maaragtay kaalmeeyo haddii bini aadamku qalad waa leeyahay waa aqoon la-aanta iyo waa aragnimo la-aanta ay wax kaga dhiman yihiin waxaa fiican in lagu dhiso runtii laakiin dadka iska dhaliila wariyaasha oo had iyo jeer sheega waxaan umalaynaya inay isku qaldaayaan dadkii maaragtay social mediahii ama warbaahinta bulshada dadka ka hadla iyo suxufiyiintii hadal isaga qaldameen waxaad soo hadal qaaday soomana waad mahadsan tahay waxaad soo hadal qaaday in badanaa la isku qaldo wariyayaasha wax ku soo qora ee baraha bulshada ama intay iyagu isxilqaamaan barnaamijyo soo samaysta ee social mediahana ku faafiya ama baraha bulshada ku faafiya iyo wariyayaasha caadiga ah ee u shaqeeya xarumaha la yaqaano idaacado telefishinno websiteyo joornaalo iyo wixii la mida sidee lagu kala sooci karaa sideese lagu kala saari karaa labadaasi wariye wallahi waa run arrintii arrin aada muhiim u ah oo maaragtay in laga fariisto oo maskax badan laysu keenay tahay sababta qof kasta maanta inta maaragtay camera qaatay ayuu wuxuu leeyahy waxaan ahay youtuber aan ahay markaasa wuxuu ka shaqaynayaa waxyaaba aan anshaxii xitaa dadnimadii iyo diintii iyo qayimkii aan lahayn isagoo doonaya inuu keliya helo dad maaragtay daawada t v-gaas ama muuqaalkaas uu soo dhigay maaragtay youtube-ka isagoo raadinaya marka maaragtay inuu wax ku helo ayuu wuxuu u baabi'inaya qayimkii iyo diintii iyo sumcaddii soomaaliyeed markaasa qofkii waxaad arkaysaa inaan ruksad laga qaadanaynin qofkii inaan maaragtay waxyaabaha laga hadlayo mararka qaarkood lagu leeyahay fadeexo maaragtay ba baan soo bandhigaya war dadku waa dad islaama maxay tahay fadeexada la faafinaya iyo fadeexada la sheegaya qof kasta oo maaragtay u asturaa ceeb uu leeyahay qof kale ilahay wuxuu asturaa maalinta qiyaama marka waxaad moodaa xataa diintii in laga tegay oo diintii ay fahamkeedii hoosto iskaba dhaaf anshaxi iyo waxyaabihii aan qorqoranay ee ku saabsanaa xeerkan saxaafadda iyo horumarka maaragtay sida qof caadi a loola hadlo marka sharaftii qofka ayaa lagu xadgudbaya wixii la doonaa la sheegaya marka waxaas wax soo kordhaya waayo waa phenomena cusub oo runtii u baahan in la address gareeyo dadka oo dhan ay ka wada qayb qaataan sidii waxaas loo bedeli lahaa dadka noocaasna aan loo sii lahayn oon lasii daawan lahayn sababta waxay ka shaqaynayaan waa wax maaragtay qobxi ah waa wax ummadda dhibaato u keenaya marka dadka wanaagsanna waa dhiirigelinaynaa oo maaragtay ka faa'iidaysta fursadaas oo wax wanaagsan bulshada usoo bandhiga ummadda isu keena runtii wax weyn ay kusoo kordhiyeen kuwaasna waa ammaanaynaa ma idiin qorshaysan tahay in aad diiwaangelin samaysaan oo wariyayaasha ee ee ee saxda ah haddii uu saxan yahay ereygaas aadan adeegsanaya lafahantiisa aad ku diiwaangelinaysaan oo aad ku ogaanaysaan runtii intii aan ururka saxafiyiinta aan xogayaha guud ka ahaa wariyaal soomaaliyeed ayaan diiwaan gelinay tira ahaan dadka wariyaasha soomaaliyeed aan diiwaan gelinay dalka ka shaqeeya markii aan saddex sano kahor bilaabaynay ilaa sideed boqol iyo konton sagaal boqol ay ahaayeen hadda tiradii kun ay kor usii dhaaftay kun iyo laba boqol kun iyo saddex boqola laga hadlaya magaalada muqdisho keliya afar boqol weli ka badan ka shaqeysa waxaa jira qaar badan oo freelancers oo maaragtay iskood u shaqeysta marka wariyaashu way sii kordhayaan laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay diiwaangelin ay samayn doonto nusaj mar kale sidii nusaj ay u samaysay fesosh ay samayn doonto ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed hadda magaciisa aan qaadana uu samayn doono kadibna maaragtay waxaana ku bilaabi doonaa xubnaha hadda maaragtay shirka jooga toddobaatan iyo toddoba weri ayaa hadda waxaa maaragtay qaatay codad maaragtay kaararkii aqoonsiga ururka suxufiyiinta soomaaliyeed wariyaasha soomaaliyeed oo kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa si aan maaragtay kawarqab iyo maaragtay isutaakulayn iyo xiriir aan u wada yeelano qof kasta inuu kaarkaas qaato oo uu soo doonto magaalada muqdishoha maaragtay laga heli doonaa waxaan samayn doonaa laamo gobolada iyo maaragtay maamul goboleedyada oo kaarka maaragtay laga soo diiwaangeliyo kadibna halkan looga sameeyo oo loo diro aad baad umahadsan tahay wariyebaa kismaayo qadka kaga jira fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halkaad joogto oo kismaayo ah su-aasha aad qabto u gudub maxuud cabdullaahi aadan oo ka tirsan telefishinka universal xaruntiisa kismaayo waa salaadlayo waxaan rabay ibraahim maxamed macalimow aan u hambaliyana marka koowaad marka labaad waxaan rabay inaan weydiiyo ibraahim wariyaashu ma inta muqdisho joogto oo keliya ururka suxufiyiinta ma intaasoo keliya ayuu matalaa suxufiyiinta muqdisho oo keliya miyaa suxufiyiin soomaaliyeed ah midda labaad kawarqabka dhanka wariyaasha ee gobolada halkuu idiin maraya waxaa dhacday in annaga oo kismaayo joogna oo jubbaland ku sugan aan helnay waxyaabo kala duwan oon dabcan inaan la wadaagno laakiin xiriirkii ay suurageli weyday in aad noo hogaansataan ama xiriirkii aad naga aqbashaan shaksiyan adiga ibraahim waa soo wacay afar weriyo oo la xiray ayaan hadda ka hor ibraahim kala hadlay in xaaladooda la galo waayahay telefoon dib dambe iguma soo celinin ururka suxdiyinta marka mudane ma intaan muqdisho joogto oo keliya ayaad u taqaanaa markay timaado arrimaha difaaca iyo qariimidda markan annaga xog helno waxaan inta badan baarnaa qofkaasi arrintan lagu haystaa ma tahay arrin saxaafadeed iyo wax uu yidhi iyo wax uu warbaahintiisa ka sheegay mise waa dembi caadi aho qofka caadiga ah haddii qof weriye ah uu maaragtay qof dhibaato kale u geysto ama uu daqro ama uu maaragtay haddee weriye maaha waa dembi dhacay marka dembigana dadkaasuu kala mid yahay marka mararka qaarkood dad baa waxaad arkaysaa kule weriye hebel baa maaragtay xiran war weriye hebel muxuu ku xiran yahaan leenaha annagu weriye hebel waxuu ku xiran yahay markaan ogaano inay tahay wax uu isagu qoray ama maaragtay faafiyey ama wax maaragtay la xiriira arrintiisa saxaafadeed ama hanjabaad kale ayaan maaragtay u dagaalanaa oo u qareennaa oo aan had iyo jeer u taagannahay kana hadalnaa waxaana maaragtay laga dheehan karaa meel walba hadalkeena uu ku yaalla weriye kasta oo soomaaliyeed haddii lagu xiray kismaayo iyo haddii lagu xiray garawe intuba si islamida ayaan ugu hadalnaa haddaan maaragtay mararka qaarkood uusan akhbaarku naga soo daahin waktiga ugu dhaqsaha badan baan weliba maaragtay samaynaa marka waxaan rajaynaya wariyaashaas adigu aad kamidtahay waa soo dhaweynaynaa taladiina laakiin inaad idinkuna gacan naga siisaan oo wada xiriirka aan hagaajino oo maaragtay aan wada shaqeyno aad iyo aad aan umahadsan tahay waayahay weriye kalebaa jowhar ka soo hadlaya fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto
magacaygu waa cabdishakuur shaashaa waxaan ka tirsan ka tirsanahay telefishon soomaaliyeed oo la yidhaahdo c n a iyo idaacad jawar ku taalo la yidhahdo city f m v o a waan salaamayaa wax su-aala ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan wariyaasha soomaaliyeed iyo walaalkay macalimow oo si toosa barnaamijkan ugu jira muddadii saddexda sano ahayd ee aan u igmanay hawlihii nusaj wixii uu ka qaban karay waa uu ka qabtay inkastoo wixii annaga aan u dirsanay ama waajibaadkiisu ay ahayd gudan waaye haddii saddexdii sano ay dhammaatayna waxaa dhacday in waktigii uu dhaafay muddo kadibna doorasho uu iclaansaday isaga kadibna wariyaashii uu u arkayey ama dadkii uu u arkayey in ay la fikradda isaga yihiin uu ugu yeero magaalada muqdisho kuwaasi oo aan ka badnayn conton saxafi tirada dhabta ay la xareeyey ama la casuuday waxay ahaayeen toddobaatan weriye waxa codeynayay ama marka laysku darana konton iyo toddoba konton iyo sideed weriyey ahaayeen oo aan dhihi karo ma mateli karaan weriyaal soomaaliyeed oo tira ahaan kun iyo shan boqol maanta gaaraya oo dalka gudihiisa ku nool oo dalka dibaddiisa ku nool masiirku waxaalaana ay yihiin waxay wariyaasha soomaaliyeed oo dhan wadaagaan ma ahayn nusaj urur si gaara ay koox u leedahay ma waxaad ma waxaad qabtaa ma waxaad qabtaa dabcan inaad su-aal weydiisaba ahayd ma waxaad qabtaa shaasha in weriyayaasha soomaaliyeed oo idil inta meel la isugu keeno ay hoggaan doortaan arrintaasi suurtagal ma kula tahay maya ma qabo waxaan qabaa wariyaasha soomaaliyeed yacni wax walba waxaa jiro state iyo waddan la maraa jiro mucalimow saddex sano ka hor waxaan ka mid ahaa dadkii muqdisho ku doortay aniga wariyaashii aan ku joognay muqdisho shirweynihii ugu dambeeyey nusaj ma ahayn toddobaatan qof ma ahayn konton qofna ma ahayn wariyaasha soomaaliyeed waa la isugu keenay waxaa laga talageliyey cid walba oo weriye ah meel kastuu joogo waa laga talageliyey kuwii ay u suurto gashay inay yimaadaan iyo kuwii ay u suurtogeli weyday inay yimaadaan dadka meeshaasi joogay ee saxaafadda soomaaliyeed matelayey waxay ku dhawaayeen saddex boqol oo qof ay ku dhawaayeen oo ka shaqaynaysay iyo waxay ahayd wax loo dhammaa oo lagu qanacsanaa jawharan aniga ka socday arrintaasaan jeclaan lahaa inaan haye haye haye haye macalimo haye haye macalimo haddii laysu keeno isaga ma dooranayaan waaya waaya waaya shaasha aan dhegaysano aan aan dhegaysano macalimo jirkiisana waa maaragtay waa soo dhaweyneynaa runtii waxaa la yidhaahdaa runtu maaragtay waa biikama dhibcaan shalay waxa uu ka hadlaayo dayntii maalintaa la qaaday yaa dadkii soomaaliyeed ee hoteelada lahaa ee laga qaaday ay maanta u qaylinayaan oo cid xataa maaragtay arrintoodii iyo lacagtoodii bixisaa male marka ma qaladkii mid lamid ahaan ku celinaa isagaa ka mid a dadka xubnaha weligiis shaasha waa nin saaxiibkeena waa nin aan isku magaalana aan aada u jeclahay weriyo fiicana ee hal maalin xitaa kaarka lacagta yara lagu qaato xataa mausan dhiigin marka sidee ku sheegan karaa xubinnimo saddex sano kadib hadduuna wax ku darsanin marka dadka waa dadkii xubnaha ka ahaa ee ururka ka warqabay ee walaalkood caawinayay marka waxaan rajaynaya weli fursaddii waa u furan tahay inuu maaragtay u qaato wariyaasha soomaaliyeed ee magaalada jowhar ka yimid ee isaga matalaya shalay isagaa matalayay maantana iyagaa matalaya marka in maaragtay uu arrinta sidaa u fahmo waxaanan jeclaa lahaa in qof walba runta uu taabto ee ay noqonin maaragtay eed eed iyo iska dhici anigu waa waxaan jeclahay taas haddee qof suuragal maaha magaaladu ka hadlaayo anaa ka imid magaalada jowhar anaa ku dhashay anaa matalay waxaa matalayay dad kale oo oo maaragtay ka socda sideed qofooda ka timid marka dadkaas hadduu leeyahay ma ahayn inay tagaan aniga waa inaan tagaa runtii hadda waxay noqonaysaa qof Waay.
maaragtay shaksiyadiisa wax u raadinay Waaya.
aadaan usoo dhaweynaynaa Waaya. Shaasha.
taladu waa waa waa leeyahay fikirkiisana waa ku saxan yahay Waa waxaanan jeclaan lahaa mahadsan.
arrimaha noocaas oo kale inaan ka wada hadalno waa mahadsan tahay shaashaan wuu ku maqlayaa e, waa mahadsan Shaas- shaasha adigana waa mahadsan tahay E, laba su-aal oo degdega baan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo e, macalimo maxaa aad u bedesheen magacii ururka Eh, muddo badan ayaa maaragtay eh, doodaas ar- eh, eh, macnaha bedelitaanka magaca ay soo jirtay tan iyo bilowgii maalintii xilka aanu qabanaynay laakiin haddee wariyaashii soomaaliyeed annaga magacay markaama noo dhiibeen yaa kaa ahaa marka waxyaabaha ugu waaweyn ee loo dhiibay maaragtay ama loo bedelay waa in dhammaan soo jeedintii wariyaashu ay maaragtay xal noqotay in wariyaasha go-aankooda la qaatana ay qasab noqotay runtii wadanku waxa uu noqday nidaam maaragtay federaala hay-aduhu way isbedelayaan maaragtay maalin walba wakti marka la gaaro magacyadu si un baa maaragtay mararka qaarkood ay u bedeli karaan iyagoo duruufaha ku salaynaya marka hay-adaha waaweyn adduunka maanta ka shaqeeya ee ururka saxaafadda waxaa kamid a hay-adda la yihahda i f j i f j waa caalamka dalkiiyo dalalkii isku tegay waa federation waxaad soo hadal qaaday i f j oo kale hay-adaha caalamiga ah ee arrimaha saxaafadda ka shaqeeya ee aada isku mihnada tihiin sida i f j oo kale c p j oo kale r s f oo kale xiriirka idinkala dhexeeya intuu la egyahay aada iyo aad runtii markii aan maaragtay ururkan qabanay xitaa hay-adihii ugu horreeyey localka ahaa yaa nala yaabay oo waxay yidhahdeen maaragtay de magacan waa mid maaragtay aada u wasaqaysana maxaa maxaa idin dhibay maxaa tihiin marka aada iyo aaday maaragtay noogu qaadatay wakti dheer inaan shaksiyadeena iyo waxa aan nahay iyo hadafkeena aan isbarno maanta nasiib wanaag maaragtay waxaan wada shaqayn la leenahay midooda yurub qaramada midoobay hay-adaha waaweyn ee maaragtay ama safaaradaha waaweyn ee wadanka ka shaqeeya ee safaaradda ingiriiska ay kamid tahay howlgalka maraykanka uu kamid yahay u s mission la yidhaahdo yaan wada shaqayn buuxda la leenahay markay timaado arrimaha caalamiga c b j had iyo jeer maalin walba maaragtay arrimahan ka wada shaqaynaa r s f baa hadda wada shaqayn fiican aan leenahay marka xiriirka soomaaliyeed ay la leeyihiin caalamku aada u kordhay hadda mar dhaweyd waxaan tegay shan dal oo yuruba waxaan la kulmay ururada saxufiyiinta ahayd oo runtii si la yaab le noo soo dhaweeyey iyagana sponsor gareeyey marka waxaad fahmaysaa in hadda aan maaragtay wax weyn ka bedelayno markay timaado xiriirkii maadaama aan ku guulaysanay wax badan inaan ka bilowno gudihii marka hawshu waa bilow insha allah waxaan rajaynaynaa saddexda sane soo socota oo aan maaragtay ii noqon doonto markii ugu dambeysay ee aan anigu aan saxufiyiin soomaaliyeed maaragtay hogaamiyo maadaama uusan ii ogolaanaynin nidaamka iyo dastuurka aan leenahay inaan laba jeer ka badan soo sharxo waxaan intaa waktigaa gaaban aan qaban doonaa intii karaankayga ah wax badanna waxaan jeclahay inaan ka kordhiyo anoo kaashanaya wariyaasha soomaaliyeed keligay wax ma qaban karo laakiin waxaan rajaynayaa saaxiibada inay caawin doonaan maamulka dadka laygu doortay guddoomiyihii cusub uu kamid yahay maaragtay guddoomiye ku-xigeenadu ay ka yihiin inay qayb igaal qaban doonaan guddiga fulinta ee la shaqayn doona marka xafiiska dadka nooga shaqeeya inaan dhammaanteen isku xirino oo aan noqono dad marka hore iyaga maaragtay wada shaqayn leh kadibna u shaqeeya saxufiyiinta soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gebagabaynaya barnaamijka waxaa iigu marti ahaa xogayaha guud ee isutaga wariyaasha soomaaliyeed ee fesog oo la odhan jiray nusug hase ahaatee shirweyne ka dhacay magaalada muqdisho magacii looga bedelay islamarkaana hoggaan cusub oo macalimu uu ka mid yahay dib loogu soo doortay intaynu barnaamijkan la mida mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo waad mahadsantahay gudub aada mahadsanta